بsم الlh الرحمن الرحيم الحمd لله رب العاalمين وsلى الlه وsلم عlى نبيinا محمد وعlى آlه وأصxaaبه أجمعين أmا bعd faa-iido iبn xajar ou sheegay qisadii qubayb markaan maraynay iyo qisadii zayd ibnu dathina iyo nimankii gaaladu ay dileen markaas yaa wuxuu sheegay ibnu xajar faa-iido laqad ra'aytuhu ya'kulu min qitfi cinabin wamaa bimakata yowma-idin hamara iyo meelahaas ooy tiri risqi ilaahay u soo kaxeeyey unbaan u malaynaya wax kale uma malaynayo ayuu wuxuu galay mabxad ku saabsan karaamada ibnu xajar waxa uu yidhi karaamadii uu ka soo hadlay dadka qaar inkiro iyo qaar yacni sugo inay jiraan iyo kuwa wax dhexdhexaysta iyo waxyaabahaasuu ka soo hadlay adiga waxa uu yidhi walmashhuuru cinda ahli sunnati ahlu sunnada agtooda waxaa mashhuurka ah ihbaatu lkaraamaati mutlaqan karaamaadka sidooda in la sugo oo dadka ilaahay owliyadiisa uu siiyo laakin istahnaa bacdu lmuxaqiqiina minhum ka abilqaasim alqushayri yacnii dadka muxaqiqiinta qaar ka mida buu yidhi sida abulqaasim alqushayri oo kale waa ninka risaalada iskale waa risaala alqushayriya waxay ka soo reebaan maa waqaca bihi اtaxaddii libacdi اlambiyaa waxay yidhaahdeen wixii ambiyada taxaddi uga dhacay taxaddi waxaa la yidhaha cariyaa la iman karo nebi baa wuxuu la yimid shay caadada ka baxsan markaasuu wuxuu yidhi cariyaa la imaan karo mucjizo marka taxaddi oo la socdoba nebiga sooma dhihin qur-aanka yaa la imaan karo oo qur-aankiisoo mucjizo uma ahan marka wixii sidaas oo kale ah oo nebi uu taxaddi ku keenay carar yaa keeni kara uu yidhi iyadu karaamo ma noqon karto mucjizo lay ahaanay kuwaas macana fa qaala markaa waxa uu yidhi walaa yasiluuna ilaa mili iijaabi waladin min hayri abin waxaaba ka mida midii ciisa ilaahay siiyey nabiyullaahi ciisa yani waxaan ujeedaa walaa yasiluuna ma gaarayaan ilaa mili iijaadi waladin ilmo inay keenaan min hayri abin aabala-aan yani aabala-aan inay ilmo keenaan nabi ciise lama siinin isagaa sidaas ku dhashay aabala-aanuu ku yimid isaga oo hooyo keligiisa dhashay yani wuxuu leeyahay taasoo kale lama ogaan karaan ayb wuxuu marka mucjizo oo taxaddi ou ku ou la socdo oo nebi uu la yimid cidna karaamo looma seenayo sida uu sheegay wahada acdalu lmadaahibi fii dalika ibnu xajarna wuxuu yidhi madaahibta midda ugu toosan waa tan sidaan in loo kala qaybiyo faina ijaabata adacwati fi اlxaali wa takhiira اطacaami wاlmaai wاlmukaashafati bima yagiibu can اlcayni wاlإhbaari bima sayaأtii wanaxwu dalika waxyaabahaas wanaxwa dalika qad kahura jiddan yani cuntada la badiyo biyuhoo dadka loo badiyo mararka qaar qofka wax soo socdo ilaahay inuu tuso waxyaabahaas oo kale waxau yidhi walikhbaara bima ayb waxyaabaha sidaas oo kale fa ina ijaabata dacwati fi اlxaal wa takhiira الطacaami wاlmaai wاlmukaashafa bima yagiibu can اlcayn wاlإkhbaari bima sayaأtii wanaxwu dalika qad kahura jiddan waa batay buu yidhi xataa saara wuquucu dalika miman yantasibu ilى الsalaaxi kaاlcaada ilaa dadka saalixiinta waxyaabahaasoo kale caado camalba uu u noqday buu yidhi faاnxasara alkhaariqu اlآan marka shayga khaariqa hadda wuxuu ku soo koobmay fii naxwi maa qaalahu اlqushayriyu wixii abulqaasim uu sheegoo kale watacayana taqyiidu qowli man aطlaqa ana kula mucjizatin wujidat linabiyin yajuusu an taqaca karaamata liwaliyin maqaalo caan baxdayaa jirto wixii nebi mucjizo u ah weli karaamay u noqotaa waa in laga soo reebaa wixii mucjizaadkii taxadiga uu la socday marka haddii mucjizaadkii taxadiga la socday welina la imaan karo ee nebiga maxaa taxadigiisa ou taraya imaanaysa ayb meeshaa marka waa laga soo reebaa taas oo kale wixii taxadi ounan la jirin weli ilaah waa ku karaameyn karaa sida maalan cuntada nebigeena waa loo badiyey cunto yar ayaa loo barakeeyey qof weli ana waa loo barakey karaa cunto yar oo nebigay ku gaar tahay mala dhahay laakiin qur-aanka ma la imaan karaa nin weli ah marka ma la imaan karo mucjizo oo taxadi ou la jira wa sidaas marka in loo qaybiyaa wanaagsan u yidhi wa waraa'a dalika kullihi ana aladii istaqara cinda alcaammati ana kharqa alcaadati yadullu calaa ana man waqaca lahu dalika min wliyaaءi اllahi tacaala wahuwa galط mima yaquuluhu faina alkhaariqa qad yadharu calaa yadi اlmubطili min saaxirin wakaahinin waraahibin waxyaabaha caadada ka baxsan qof kastay kasoo daahiri karaan mararka qaar qof beenlow ah qof saaxir ah kitaabgaabilow mid iska raahib ah yay ka soo daahiri karaan wax caadada ka baxsan karaamo waa miyaalgahaya iyadana wuxuu yidhi fayaxtaaju man yastadillu bidalika calaa wilaayati wliyaaءi اllahi tacaala ilaa faariqin ninkii karaa waxyaabahaas caadada ka baxsan qofkii lagu arkaba waa weli dhahayo wuxuu u baahan yahay maadaama waxaasna ay ka soo daahiri karaan dad ilaahay ka furtay wax lagu kala saaro waa inay jiraan marka wa wlaa maa dakaruuhu an yukhtabara xaalu man waqaca lahu dalika qofkii wax caadada ka baxsan aan ka aragno inaan isaga iska baarno oo iska feerino fain kaana mutamasikan biاlawaamiri sharciyati qof awaamirta sharciga ku dhegan hadduu yahay wanawaahi wixii sharciga ka reebayna ka tegaayo kaana dalika calaamata wilaayatihi welinimadiisa la tusay marka waman laa falaa qofkii saas aan ahaynna maya yani adiga haddii nin uu wax caadada ka baxsan aad ku aragtay isagoo yacnii saacad gudaheed ku tegay yacnii lug ugu tegay meelaan lug loogu tegin ma degdegaysid ninkaan weli ilaahay waa hore kama dhehaysid asaga xaalkiisaa fiirinaya nin ilaahay ka cabsada hadduu yahay xalaal miirad lagu yaqaano weli ilaahay waana karaamo nin iska beenlow oo salaad tukanin haddii uu yahayna adwixiisu waa istidraaj waa sida dajaal oo kale leh dajaal basoo kama daahiraya waxyaabo caadaadka ka baxsan faariq marka aada u qiiman badan waa meesha hadalkii imaamu shaafici baana ka soo baxaya meeshaas uu yidhi qofka hadduu ahlu ahwaa yahay diinta uunan ku soconin wuxuu yidhi low ra'aytuhu yaqiiru fi lhawaa'i maa qabiltu minhu haddaan arko isagoo hawada ku duulaayo kama aqbaleen mana ka yeeleen warkiisa yb yani wuxuu ka wadaa waxaan u fiirinayaa qofkan salaaxiisa iyo waxaas ayb marka baxi karaamada meel aada u qiimo le qala xadaanaa cubayd bnu ismaaciil wahuwa alhabaariyu qala xadaanaa abu usama wahuwa xamaad bnu usama can hishaami can abiihi can caaishata radia allahu canha qaalat waxa ay tihi ista'dana الnabiya sala اllahu alayh ali wasalama nebigu waxa uu idin dalbaday ista'dana الnabiya sala اllahu alayhi wasalama nebiga waxaa ka idin dalbaday abu bakrin abu bakr fi lkhuruuji bixid ou la baxo xiina ishtada calayhi اlأdaa dhibka markuu ku darnaaday faqaala lahu waxa uu ku yidhi aqim joog nagow agtaana ku nagow faqaala yaa rasuula allah waxau rasuul allow atadnacu an yu'dana laka ma waxaad damcaysaa ood quudareynaysaa in lagu idmo oo bixitaan lagu idmo hijro fakaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yaquul nebigu wuxuu dhahayay innii la arjuu dalika waan rajaynayaa sidaas qaalat faintadarahu abuu bakrin abuu bakr baa sugtay nebiga faataahu rasuulu llahi sal l slam nebigaa u yimid daata yowmin maalin duhran xilli duhur ah fanaadaahu waa u dhawaaqay faqaala waxa uu yidhi akhrij man cindaka dadka kula jooga iska bixi iska saar faqaala abuu bakrin abuu bakr waxa uu yidhi innamaa huma bnataaya waa labadeeda gabdhood uun faqaala ashacarta ma dareentay annahu qad udina lii fi lkhuruuj in la ii idmay bixitaan faqaala yaa rasuula allah asuxbata waxau yidhi rasuul allow asuxbata uriidu suxbata waxaan rabaa ku raacid aan ku raaco faqaala nabiyu sal l slam asuxbata waa ku siiyey inaa i raaco qad adintu laka suxbata qaala yaa rasuula allah cindii naaqataani laba halaad baa agtayda ah qad kuntu acdadtuhumaa aan diyaariyey lilkhuruuji bixid aan u diyaarsaday fa acda nabiya sala allahu calayh ali wasalam ixdaahumaa nebiga midood ayuu siiyey wa hiya aljadcaa'u waa mid marka jadcaa weeyaan yay ahayd farakibaa waa fuuleen fandalaqaa way tageen xataa atayaa algaara ilaa godkii ay ka yimaadeen wahuwa bithawr godkaasi thawr buu ku yaallaa fatawaarayaa fiihi way isku waa ku qarsoonaadeen godkaa dhexdiisa wa kaana caamir bnu fuhayrata wuxuu ahaa ghulaaman licabdillaahi bni tufayl bni sakhbara ninkaaba u addoon u ahaa akhuu caaishata liummiha ayb caaisha walaalkeed ku hooye ah ayb markii dambe abubakr baa xoreeyey caamir ibnu fuhayra ayb wa kaanat liabi bakrin abi bakrna wuxuu lahaa oo u sugnaatay minxatun maalis yacnii hal markaa yacnii uu maash maalo ayuu lahaa fa kaana yaruuxu bihaa waa la soo caraabayey wayucdu calayhim waa la soo kallahayey ayb wayusbixu waa soo waabariisanaya reer maka dhexdooda fayaddariju ilayhimaa waa u guureynaya iyaga xaggooda yacnii habeenkiibuu tagaayey caanahooda u maalaayey waa ka soo gadoomayey subaxdii wuxuu iska dhigayay nin maka ku bariyey oo kale ayb uma yasraxu waa foofinayay markaa falaa yafqulu bihi axadun qofna ma uunan u dhug yeelanaynin min alricaa'i oo qowsaarada ah dadka xoolaha raacda qof ka midoo fahmaayo ma jirin falamaa kharaja markuu baxay kharaja macahumaa waa la baxay labadooda yucqibaanihi xaal ay cirbinaayeen yucqibaanihida marka laba macnaa lagu macneeyo nebiga abubakar laba halaaday kala wataan labadooda marba mid baa gadaal saaraya oo fangelinayeen waa tookaysanayeen nebiga abubakar marna nebigaa gadaal ka saaraya sala allahu calayhi wasalam marna abubakar macno kalena de waxay tahay labadooda u kala bedelaayay marbay uga degaayeen isagaa fuulayey haddana iyagaa fuulayey sidaas oo kale macnaha horaadna moodaa xoola inuu dhow yahay xataa qadima almadiinata ilaa ay madiine soo galeen faqutila caamir ibnu fuhayrata ayaa la dilay yowma bi'ri macuuna maalintii bi'ri macuuna maalintaa baa la dilay maxalushaahidka marka halkan dambaba leanna annagada waxaan ku jirnay axaadiistii bi'ri macuuna soo maha caamir ibnu fuhayra marka dadkii bi'ri macuuna lagu dilay buu ahaa wa can abi usaamata qaal intaas waa mutasil sanadka wa can abi usaamata waxay ku cadfan tahay marka sanadkii hore laakiin intan dambe yacni waa mursal وعن أبي أسامة قال قال هشام بن عروة فأخبرني أبي عروة قال لما قتل الذين ببئر معونة قلذي بئر معونة مركي للدلي وأسر عمرو بن أمية الضمري لقفالي من كاسم قصة أولا جوهين وكشاكينا سوما عروة بن الزبير وتابعي قصة أنا وقت النبي دعضي انت هندم مركو حقوقي ومرسل مرسل أهانت axaadiidkeedana dooro waxyaabo badan oo ka mida waa soo aragnay beri macuuna qaala lahu caamir bnu طufayl ayaa wuxuu ku yidhi caamir bnu طufayl baa wuxuu camr bnu umaya ku yidhi man haada kan waa kuma fa ashaara wuxuu tilmaamay caamir marka ilaa qatiilin mid la dilay oo meesha yaalla ayuu tilmaamay ninkan maqtuulkan la dilay waa aya buu yidhi faqaala lahu camr bnu umayata camr bnu umaya caamir wuxuu ku yidhi hada caamir bnu fuhayrata waa caamir bnu fuhayra ninkan su-aashii hore caamir bnu tufayl baa weydiiyey ninkaas maxbuuskee camr bnu umaya ayuu su-aalay camr bnu umaya waxa uu ugu jawaabay ninkan maqtuulka waa caamir bnu fuhayra faqaala waxau yihi laqad ra'aytuhu waan arkay bacdamaa qutila markii la dilay kadib rufica ila samaa isagoo samada loo kor yeelay xataa inii la anduru ilaa aan eegayaba aniga ila samaa samada xaggeeda baynahu wa bayna alardi isaga iyo dhulka dhexdiisa inuu arkayo saa u arkayaa la qaaday uma wudica dabadeed waa la dhigay waa la keenay fautiya fa ata nabiya sala allahu calayh waali wasalam nabiga waxaa u yimid khabaruhum dadkaa bi'ri macuuna lagu dilay khabarkoodii fancaahum khabar geeridoodii buu sheegay faqaala waxau yihi ina asxaabakum asxaabtiinna qad usiibuu waa la asiibay wainahum iyaguna qad sa'aluu rabbahum rabbigood bay su-aaleen faqaaluu waxay yidhaahdeen rabbanaa akhbir cannaa rabbiganow noo nooga khabar ikhwaananaa walaalaheen bimaa radiinaa canka waxaan kaaga raalli noqonno u sheeg waradiita cannaa adigana aada nooga raalli noqotay fa akhbarahum canhum xaggoodu kauga warramay wa usiiba yowma-idin maalinkaa waxaa la asiibay fiihim iyaga dhexdooda curwatu bnu asmaa'a binti salt ayaa la asiibay fa summiya curwatu curwo waa loogu sameeyey bihi curwahana lagu sameeyey yani zubayr bnu lcawaam curwa aabbihiis zubayr wiilkiisaan curwo layraa wuxuu ku sameeyey nin bi'ri macuuno ku dhintay oo isagana layraa curwatu bnu asmaa curwana marka yaa dhalay asmaa bintu abibakaraa dhashay marka curwa curwatu bnu zubayr ninkan wuxuu ka waafaqa magaciina waa ka waafaqay ninkan magaca aabbihiis asmaaa la yidhaha curwa hooyadiisna maxaa la dhaha magaceeda asmaaa la yidhaha marka curwa waxaa lagu sameeyey ninkan curwatu bnu asmaa magacan asmaa ninna waa loo bixiyaa naagna waa loo bixiyaa magacnihi naag labaduba leeyihiin marka curwatu bnu asmaa ayaa dhintay aabbihiisa asmaa la yidhaha curwatu bnu zubayrkan lagu samiraayo ninkaasna hooyadiisa asmaa la dhahaa wa mundiru bnu camrin ayaa la asiibay maalinkaasi sumiya bihi mundiran zubayr bnu camr wiilkiisa kaleoo mundir la yidhaha almundir bnu zubayrna waxaa loogu samiyey ninkaas meeshaas lagu dilay waxaana almuhiim dadkaas waa weyn oo bi'ri macuuna ku dhintay ayuu ku sameeyey caruurtiisa ayb ayb marka macnaha intaas waxaa weeyaan bi'ri macuuna qisadu marka ay ka hadlaysaa qaala xadaanii muxamedun qaala akhbaranaa cabdullaahi ayb muxamedkan marka waxaa weeyaan moxamed ibnu muqaatil qال xdثnي محمد بن محمد أي محمد بن مqاتل qال أخبرنا cبدالله هو بن المبارك المروزي qال أخبرنا سليمان التيمي عن أبي مجلز هو لاحق بن حميد عن أنس رضي الله عنه قال qنت النبي صلى الله عليه ولي وسلم بعد الركوع شهرا نبga ركوuعda kadib bil ayuu qنooday ydcوu ou habaarayo calىa riclin wadakuwaana labadaa qolo wayaquulu wuxuu dhahaya cusayatu qoladaana casat illaaha warasuulahu allay rasuulkiisay caasiyeen waxaa laga qaadanaya marka gaaladii in la habaari karo hadday dhib weyn muslimiinta gaarsiiyaan nebiga dhibkaasuu aad uga xanuunsaday toddobaatan ninoo quraa ahoo yaa laga dilay meeshaa loogaga dilay marka wuu ka xanuunsaday soddon subax ama dhowr subax ayuu habaarayay qunuudka uu ku habaarayay qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa malikun yaxya bnu bukayr marka riwaayatuhu can malik fiihi fiiha nadar ama fiihi fiiha maqaal war baa ku jiro laakiin intiqaa buu bukhaari sameeyey baa la leeyahay waana yar tahay riwaayaadka maalik uu ka wariyey badanaa bukhaari wuxuu ka wariyay isagoo leyd ka warinayo qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaanaa malikun can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxa can anas bni malikin qaal daca nabiyu sala اllahu alayh wali wasalama nebigu wuxuu habaaray clى اladiina qataluu kuwii dilay yacni asxaabahu asxaabtiisa bibiiri macuunata ku dilay alaaثiina sabaaxan soddon subax xataa yadcuwa calىa riclin walixyaana wacusayata casat illahi warasuulahu sal ا l slam qolooyinkaasuu habaarayay qaala anasun anas waxau yidhi faأnzla اllahu tacaala alla wuxuu soo dejiyey linabiyihi nabigiisa uu kusoo dejiyey fi ladiina qutiluu kuwii la dilay shanigooda asxaabi biri macuuna bi'ri macuuna dadkii lagu dilay qur'aanan buu ka soo dejiyey qara'naahu aan akhrinay xataa nusikha bacdu ilaa markii dambe la nasakhay balliguu qowmanaa faqad laqiinaa rabbanaa faradiya canaa waradinaa canhu aayadahaas qaal marka qur-aan la nasakhay tilaawadiisa inuu jiro inkastoo sida badan nasakh wuxuu ku dhacaa axkaamta uu aad ugu badan yahay axkaamtooda ku dhacaa akhbaarta kuma dhaco laakiin qisadaani hadda waa dhacdo uun iska dhacday ayb wax hadda lagu bedelay iyana ma jirtee tilaawo ahaan unbaa loo rafciyey qur-aan hadda la akrinaayo ma aha maanta qala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata tabudakiyu qala xadaanaa cabdulwaaxid huwa bnu ziyaad qala xadaanaa caasim bn اlaxwal qala sأltu anas bna maliki radi allahu canhu can اlqunuuti fi الsalaaة faqaala nacam haah waa jiray faqultu kana qabla الrukuuci ow bacdahu qaala qablahu rukuucda ka hor qultu faina fulanan hebel akhbaranii canka wuxuu iga kaa sheegay anaka qulta inaad tiri bacdahu bacda الrukuuci qaala kadaba waa gafay buu yidhi kadaba marka ay akhda'a waa lugaةu ahli اlxijaaz inamaa qanata الnabiyu sal l slam nebigu waa qunuuday bacda rukuuci rukuucda kadib shahran bil unbuu qunuuday rukuucda kadib bil buu qunuuday anahu kaana baca marka meesha waxaa laga qaadanaya qunuutu naasilada bacda rukuuc kan witirkana qabla rukuuci bacda rukuuc labada waa iska banaanyahay ayb oo aahaarta waa ku yimid ayb shaaficiyada laakiin waxay qabaan qunuut sidiisaba bacda rukuuc ama midka witirka ha ahaado ama midka fajarka ha ahaado ama naasila ha ahaado kulluhu bacda rukuuc saas waa madhabta wuu yidhi marka faqaala nacam qultu kana qabla wuxuu yidhi marka inamaa qanata الnabiyu sal slm bacda rukuuci shahran annahu kaana bacثa naasan dad buu diray nebiga yuqaalu lahum alqura la yidhaah wahum sabcuuna rajulan toddobaatan nin bay ahaayeen ilaa naasin dad buu u diray min almushrikiina oo mushrikiinta xaggooda ayuu u diray dad mushrikiinta ka mid ah wa baynahum wa bayna rasuuli اllahi sal l slama iyaga iyo nebigana cahdun ballan ayaa ahayd qibalahum xaggooda ballan ayaa jirtay dhinacooda ee hadday ballani jirtay muxuu marka hadday ballan jirtay muxuu ciidan ugu diraan daahirka marka waxaa muuqanayso sariyu diray ilaaluu diray qole ay heshiis yihiin muu ilaalo u dirayaa marka marka meeshaan culimadu waxay leeyihin taqdiir iyo waxbaa ku jiro asalku marka wuxuu ahaa dadkan heshiiska yacni cahdiga uu kula jiray ayaa ka soo sokeeyeen qoladaas marka qoladan marka waxaa laga qaalib noqday nebiga cahdiga ee ballanta la gashay qolo kaloo meelaha deganayd baa ka qaalib noqdeen qoladaas baa wax dileen iyaga laakiin waxay ku sii socdeen dad kale oo cadow ah kuwaan marka waa dhex maraayeen unbis iyagiyaa looga soo baxay dhexdooda amase in la yidhaahdo cahdi baa ka dhaxeeyey qolo kaley u socdeen qoladan cahdiga uma soconin qolo kaley u socdeen qoladan cahdigoodii bay ka baxeen dadkii bay laayeen marka labadaas macnay shuraaxdu ay sheegaan ayb ibnu xajar laftirkiisana sharax ayuu ku dhigdhigay ilaa naasin min almushrikiina wa baynahum wa bayna rasuuli illahi sal l slam cahdun qibalahum fadahara haaulaai aladiina kaana baynahum wa bayna rasuuli illahi sal l slam cahdun haakada saaqahu huna wa qowluhu qibalahum bikasri اlqaaf wafatxi اlmuwaxadati wallaam ay min jihatihim wauradahu fii aakhiri kitaabi اlwitri can musadadin can cabdilwaaxid bilafd ilaa qowmin min almushrikiina duuna ulaa'ika dad mushrikiina u dira kuwa aan ahayn wa kaana baynahum wa bayna rasuuli illahi sal l slamna cahdun walaysa almuraadu min dalika ayada biwaadixin wqad saaqa اlإsmaaciiliyu mubayana faأwradahu can yuusuf alqaadi can musadadin shayki اlbukhaariyi fiihi walafduhu ilaa qowmin min almushrikiina u diray faqatalahum waxaa dilay qowmun mushrikuuna wala gaalo ah duuna ulaa'ika kuwaas ka sokay wa kaana baynahum wa bayna rasuuli اllahi sal l slamna cahdun fadahara ana aladiina kaana baynahum wa bayna rasuuli اllahi sal l slam alcahdu waxaa meeshaa ka muuqday marka kuwaa nebigu iyaga iyo nebiga cahdiga uu ka dhexeeyey hayru aladiina qataluu lmuslimiin kuwii muslimiinta dilay hayrkood waa kuwaa ma aynan ahayn yani qola uu heshiis kula jiray qolo kalaa marka kasoo qolo kale u socdeen oo gaalo kale kuwaan marka intaynan gaarinaa kuwa ku soo baxeen kuwaas aan laayeen marka muslimiinta qoladaas muslimiinta laaysayna waa bani sulaym qolada reer bani sulaym weyaan sidaasuu uka taxliilinaya calaa kulli baciidna maaha iyagu inay ballan la galeen oo nebiga uga baxeen iyado laftirkeeda bacdul aathaar baa saas tilmaamayso ayb fadahara haaulaai aladiina kaana baynahum wa bayna rasuuli illahi sal l slama cahdun yaa markaa daahireen ayb oo markaa yacnii dadkii marka toddobaatankii sidaasaa lagu laayay ama kuwan baa laayay ballantii ka baxay ama qolo kalaa laayeen faqanata rasuulu llahi sal l slam bacda rukuuci shahran yadcuu calayhim nebigu marka bil buu habaa ayuu qunuuday isagoo kuwa habaarayo gaswat اlkhandaqi wahiya alaxzaab dagaalkii khandaq ayuu u baab yahay ama dikru gaswati اlkhandaq wahiya alaxzaab alkhandaqna waa la yidhaha waxaa loogu bixiyey waa dhufays weynaa la qotay god weyn yaa madiine lagu wareejiyey dhinac dhan farsamo carabtu taqaanayna ma ahayn salmaan farisi baa keenay baa layidhi haswadii marka haswat lkhandaq saasaa loogu bixiyey haswat laxzaabna waa la yidhaahdaa waxaa loogu bixiyey waa isbahaysataas yaa way isbahaysteen gaaladii quraysh iyo khatafaan iyo fazaara iyo qoladan yani yahuud bani quraydo iyo dad badan baa isbahaystay suurad baana ilaahay ka soo dejiyey suurat laxzaab awalkeeda haswadaasay ka warramaysaa ayb id jaa-uukum min fawqikum wamin asfala minkum waid zaaqat alabsaaru wabalagat alquluubu alxanaajira watadunnuuna billahi dunuuna hunaalika ibtuliya almu'minuuna wazilziluu zilzaalan shadiida aayadahaasaa kasoo degeen ayb qaswadaasu marka ka warramaa sanadii shanaaday dhacday sida loo badan yahay bacd ahlilcilmina waxay leeyahay muusa bnu cuqba uu ka mid yahay saaxibulmaqaazi sanadii afraaday dhacday bukhaarina sidaas uu raacay saasaa ka muuqanaysa qaala muusa bnu cuqba kaanat fii shawaalin sanata arbacin shawaalay dhacday sanadii afaraad sanadii bukhaari marka uu kan keenay hadalkan wuxuu ku taageera isaga sida u qabaa saas ah laakiin waxaa loo badanyay sanata khamsin inay dhacday qaala xadaanaa yacquub bnu ibraahim wهو الdwرقي qال xdثna يحyى بن سعيidi وهو القطان عن عubayd اللahi qال أخبرnيi ناaفع عن بن cمر رضي الله عنهma أن النبي sلى الله عليه لي وسلم نبga cرضه يومa أحd maalintii أحd buu soo bandhigay وهuو بن أربعa caشhرaةa سنة isagoo markaa yعnي aفaرiyo toban jir ah falam يuجiزhu ma ogolaanin nebiga yعni inuu dagaalka raaco uma ogolaanin nin yaruu ku xisaabay oo aan qaan gaarin wa caradahu yowma alkhandaqi maalintii khandaq ayuu soo soo cardiyey soo ayaa la soo banbixiyey soo banbaxay wa huwa bnu khamsa casharata sana isagoo shan iyo toban jir ah faajaazahu nebigu waa ogolaaday marka bukhaari wuxuu u deliishanayaa sanata arbacin inay dhacday qisadan oo wuxuu leeyahay uxud sanadkii saddexaaday dhacday shawaal ibnu cumar afar iyo toban sanuu jiray uxud looma ogolaanin haswat lkhandaq shan iyo toban jiro ahaa waa la ogolaaday ee hadday uxud sanad sanadkii saddexaad dhacday afar iyo toban uu jiray ee sanadii yacnii shan iyo toban jir markau ahaana la ogolaaday shan iyo toban jir marka sanadkou noqonaa ibnu cumar sanadkii afaraadoo noqonaa soo maa tanuu ku xoojinaa marka bukhaari laakiin jumhuur ahlilcilmi waxay leeyihiin khandaq sanadii shanaaday dhacday xadiidkan iyana ma iska hor imaanayaan lianna gaswatu uxud waxaa lagu xambaarayaa ibnu cumar inuu afar iyo toban sano uu jiray afar iyo tobankii laakiin uu ka sii baxayey yani afar iyo toban jir inuu markaa yani ku jiray haswat lkhandaqna sanadii shanaaday dhacday shan iyo toban soo ku jira haddii layidhaah shan iyo tobanka aakhirku uga jiray waa kasii bixi rabay meeshaas marka sanad baa kasoo bixi kara sooma ayb saasay marka u jamciyeen uxudoo sanadkii saddexaad ahayd afar iyo toban jirow ahaa afar iyo tobankiiu galay markaas khandaqoo sanadii shanaad ahaydna shan iyo toban buu jirayo shan iyo tobankiia u dhammaan rabtay lix iyo toban usii socday calaa hadaa marka sax waay warka jumhuur qaala xadaanaa marka wuxuu qaangaarinimada ku saabsanay waa ka soo hadalnay xaggeen uga soo hadalnayn qofka da-da uu ku qaangaaro iyo axkaamteeda intaan uga soo hadalnay ya intaan uga soo a baabkaan uga soo hadalnay ya xajrigaan uga soo hadalnay xajriga xajriga ilmaha yareer waa la xajriyaa soo waa qaangaar haddou noqdo laakiin waa laga saaraa xajriga meelahaasaan uga soo hadalna waxaa lagu qaangaara waa ixtilaam ama shan iyo toban sano timaha hoose inay ka soo baxaan gaaladaa loo fiirinayaan dhahna maxsuusanteena kitaabka waa iska madow yahay un bes waa la keenaa waa la qaadaa waa la keena waa la qaadaa waa la keena waa la qaadaa qofka hadduu wen yahay asaa isxukumaa isagaa isaga inay iswadaan la rabaan marka ilmuhu yaryaryahi laakin waa la qasbaa waa lagu dantooda waa lagula qaylayaa marka qof weyn darsigii soo aado waxaa fiican inuu darsiga anaayas dad waaweyn farayaa ka tumi kara ayb ayb ayb marka yani meelahaasaan uga soo hadalna hadda maxalmushaahidkiisa laakiin waxay tahay gaswatulkhandaq sanadkay ahayd inuu sheego qال xdثna qتyبة هو بن سعيid أbو رجاء البغلاني qال xdثna cبدالعزيز هو بن محمد الdراwrdي عن أbي xازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه qاaل كuنa mعa رasuuل اللahi صلى الله عليه ولي وسلم نبgaan la jirnay في اkndq khandqa dagaalkaas وhm iyaga oo yaxfiruuna qodayaan godkii bay qodayeen dhufayska wanaxnu anaguna nanqulu turaaba ciidda ayaan raraynay calaa aktaadinaa tunkaanaan ku raraynay ciidda yani ciiddii baan godka ka bixinayna tunkaan ku raraynayna katid waa tunka waxaan anaga meeshaan dhahno faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu yidhi allahuma laa caysha ilaa cayshu اlaakhira ilaahu nolol ma jirto ilaa nolosha aakhira maahan faqfir lilmuhaajiriina walansaar ilaahu muhaajiriina ansaar u dembi dhaaf iyagoo ku dhiiri gelinaya marka inay u adkaystaan dhibkaas waxaad dareemi marka iyagu wax shaqada u qabta ma haysanin dad shaqadaas ka qabta ma lahayn iyagaa la baashiraya marka ajarna waa ka raadsanayeen ajarna way ka raadsanayeen marka muslimiinta berigaas iyo maanta berigaasay fiicnaayeen oo ama yacnii gaaladana ay ka adkaayeen diintooda xor u ahaayeen ummaddana ay diinta gaarsiinayeen khayrkoodana uu muuqday maanta oy ka tiro badan yihiin oon ka maal badan nahay oy ka hub badan yihiin eber nahay hubka maantaan yaallo mahmanu jirin berigaas arrinkuna maahan keliya lacag yari iyo hub yaraan iyo ma aha laakiin mushkiladu waxa ay tahay waxaan qofka uu sheeganayo siduu dhab uga dhigo islaamnimadaa sheeganaysaa islaamnimadaas sida aad uga dhabayso aa ilaahay kugu gargaara inaa lanansuru rusulana waladiina aamanuu fi lxayaati اddunya wayowma yaquumu lashhaad haddii marka iimaan dhab ah ou jiro maslaxadooda ayagaa garanaayo ayagaa wax samaysanaayo ayagaan iskhiyaanaynin ayagaa dadaalayan haddii laakiin iimaan dhaba uunan jirin lacagaa yar iyo maalaa yar iyo hubaa yar iyo laguma marmarsiiyo karan dadka macnaha mulalka marka la fiiriyo dhulka muslimiinta ugu maal badan waxaa khayraad lasoo bixinaa marka la fiiriyo khayraadka muslimiinta dhulkooda ugu khayraad badan maca daalika laakiin musuq maasuq iyo xaasidnimo iyo khayr darro badan markay ka dhacday waa bedelay axwaasha ilaahay subxaanahu watacaala in allaha laa yugayiru maa biqowmin xataa yugayiru maa bianfusihim dadkan carada ku raraayo dhabarkoodana oo aan waxba haysaninna ilaahay mar allaale markay baryaan waa siinayo waxa ay rabaan qaala xadaanaa cabdulahi markaa wuxuu yidhi allahuma laa caysha ilaa cayshu laakhira faqfir lilmuhaajiriina walansaar ilaahu muhaajiriin ansaaru dembi dhaaf madaxtinimaan helaynaa iyo ayaguna u dadaalaynin dawaab dhisay raadinayeen qofku laakiin haddii niyada wax kale uga jiraan oo diinku jaranjaro uu ka dhiganayo ku gaara meel hadhowna u dhinac isaga tuuraayo haddii sidaa niyadiisu ay ku jirto ilaahay waa ogyahay waxama siinayn qال xdثna cبdاللh بن محمد وهو المسندي qال xdثna معاaوية بن cمر qال xdثna أbو إسحاq عن حمyد qال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول خرج رsuل الlhi صل اه سلم إلى الkندق نبga kندق buu u baxay faإdا المهاaجiرuuna والأنصاaر مهاaجiriinta أنصاarta waa iyagoo يxفiruuna qoyayaan godkii فيi غadاaةi صبح baaridة qbow badan qbow falam yakun lahum ma unan u sugnaaninoo maynan haysanin cabiidun addoomo yacmaluuna daalika kaagaas ka shaqeeyo lahum iyaga uga shaqeeyo falamaa ra'aa markuu nebigu arkay maa bihim waxa ku sugan iyagoo min annasabi daal waljuuci baahi ah qaala waxau yidhi allahuma ina alcaysha cayshu alaakhira faqfir lilansaari waalmuhaajira ilaahu nolosha waa nolosha aakhiro ansaari iyo muhaajiriinu dembi dhaaf markaa shayu bishayi yudkar nolol adag iyo marka la arko qofkii nololoo raboonan waxaa ka hor muuqanaya nolol tan ka wanaagsan marka noloshii wanaagsanaydaa loo sheegaa faqaaluu waxay yidhaahdeen saxaabadiina mujiibiina lahu iyagoo nebigu u jawaabayo naxnu aladiina baayacuu muxamadan cala aljihaadi maa baqiina abadaa naxnu annaga aladiina kuwii baan nahay baayacuu muxamadan nebi moxamed la ballantamay oo ballanta la galay cala aljihaadi kula galay jihaad korkiis inay jihaadaan maa baqiinaa inta aan baaqi nahay abadda weligeen iyagona sidaasay ku jiibiyeen ayb qaala markaa waxyaabahan oo kale waxyaaba qofkina lagu dhiirigeliyo dembi aan ahayn yani rajaskan iyo yacnii waxyaabahan marka hawsha adag marka la qabanayo waqtiga laysku dhaafiyo iyo waa fiican yihi waana la ogolyahy qaala xadaanaa abu macmarin qaala xadaanaa cabdulwaarif can cabdilcasiis can anasin radia allahu canhu qaal jacala almuhaajiruuna waalansaru muhaajiriin ansaar waxay gudagaleen yaxfiruuna alkhandaqa dhufayska inay qodaayaan xowla almadiinati madiina hareeraheeda wayanquluuna aturaaba ciidana inay raraayaan calaa mutuunihim dhabarkooda ay ku raraayaan wahum yaquuluuna ay dhahayaan naxnu aladiina baayacuu muxamadan cala alislaami maa baqiina abadan qaala yaquulu nabiyu sal l slam nabigu wuxuu dhahayey wahuwa yujiibuhum isagoo jawaabayo u jawaabayo allaahuma inahu laa khayra ilaa khayru laakhira ilaahu khayr ma jira khayrka aakhira maahane marka khayrkan xasaa nebigu u dhahayo waxay tahay khayrka adduunyada waa dhammaana qofka haddii la siiyo maalinkou dhasho laga bilaabo ilaa maalinkau dhinto boqol sano haddii khayr uu ugu wado adduunya waa un ka dhammaanayso waa maalin unbay maracad ka qaadanaa maa bis hadduu boqolaal sare dhisay lacag lahaay oo weji fara badan dadka uu ku dhex lahaay maalin unbuu ka tegaan oo laga raraa laakiin khayrka aakhira ama nolosha aakhira baaqi waa iyada waa iska daa'im marka tan marka loo fiiriyo middaa wax jira ma ahanay ka dhigan tahay ayb marka qofka caaqilka waxaa la yidhi waa qofka khayrkaas nolosha baaqiga ah ninka u dadaalo kaasaa caaqilan noloshaan go-aysa keliya ninka u dadaalo maxaa la qaniinaa bis ku fakero oo midda dambe anigu waxba igama gelin nin ninka dhahayo waa nin kadsoon oo doqon ah fabaarik fi lansaari wاlmuhaajira ilaahu ansaari muhaajiriin barakay qaala yu'towna way la imaanayeen bimili kafay yu'towna waa loola imaanaye bimili kafi bimili kaf muxuu idin dhige kafin ya haa bimil-i kaffii yacni sacabkaygan muggiis ayaa loola imaanayo oo loo keenayo oo min shaciirin shaciir ahoo heed ah sacabkan wax la eg raawiyi wuxuu leey sacabkan wax la eg oo shaciir ah masago ah ayaa loo keenayo sacabkan wax la eg oo masagaa maxay deeqeen fa yusnacu lahum waxaa loogu sansamaynaye oo shaciirtaa loogu daraayey biihaalatin baruur ayb cadiin sanikhatin doorsoontay cadiin soo shiiraysa ayaa loogu daraayey iidan looga dhigaayey tuudacu bayna yaday ilqowm dadka hortoodaa la dhigaayey waalqowmu qowmkuna jiyaacun ay yihiin dad waa baahan yihiin qowmkuna ay baahan yihiin wahiya iyaduna waxaas ihaaladaas baruurtaasi bashicatun ay tahay mid xun fil xalqi dhuunta dhexdiisa mid ku xun ay tahay oo marka la cunaayo la dhunjiraayo waa shiiraysaa waa ku xun tahay dhuunta ayb walahaa riixun ur ayay lahayd ayay leedahay muntinun shiiraayo taasay cunaayeen marka radia allaahu canhum ayb yani wax la-aanaa jirtay waxba lama haynin waxaa la siinaya marka waxaa sacab masaga ah waxaa loogu iidaamayay marka baruurtaas muddo taallay xoogaa quruntay oo shiir ka lahayd baa marka inta loogu daro yay cunayeen waalqowmu jiyaacun wahiya bashicatun fi lxalqi dhuunta markay marayso waa fool xun tahay walahaa riixun ur ayay lahayd mumtinun uraayo sidaas marka rasuulkaaba cunayay sal l slam axaadiidta siday tilmaamaysa ayb oo nebiga markaa wuxuu cunaayay timirta mideeda iska liidato mararka qaar baruurtaas xoogaa yar soo sheertay iyo yaa laga yaabaa inuu cuno waxla-aan darteed waxla-aanta adduunyadu marka ma ka tarjumayso dadkaas inay dad xun yihiin oo sharaf darro ma ka tarjumayso wax la-aanta aakhiraa sharaf darra wax la-aanta adduunyada sharaf darrama hadday sharaf darro tahay nebiga laguma dhigaan sidaas salawaatu ullahi wasalaamuhu calayhi ayb markii dambena ayagaa wax iska helayna saxaabadii kisraa iyo wixiisii iyo qaysar iyo kaydadkii ay lahayn baa lasoo qaaday amiirulmuminiin cumaraa la hor keenay haddana ma aynan ku fidnoomin asxaabta maalkaas badan markuu yimidna kuma fidnoomin ayaga axaadiidtan dhan marka waxay tilmaamaysaa aswatu yani dikru gaswati alkhandaq ayaa ku jirta qaala xadaanaa khallaad bnu yaxyaa qaala xadaanaa cabdulwaaxid bnu ayman can abiihi qaal ataytu jaabiran radia allahu canhu jaabir baan u imid faqaala waxa uu yidhi innaa yowma alkhandaqi annaga maalintii khandaq naxfuru waan qodayna godkaan qodayna facaradat kaydatun facaradad waxaa soo banbaxday kaydatun dhagax adag yani dhulka meel adag baa ka soo baxday ayb kaydatun sidaas marka waa riwaayat abidar sidaas kaafkaasoo la kordhigo ya-da oo la reebo hiya alqibcatu shadiidatu sulbatu min alardi meesha meesha adag ee dhulka ka mida wa qaala ciyaad kaana almuraada anaha waaxidatu اlkaydi kaanahum araaduu ana alkayda wahiya alxiilatu acjazahum waxaa laga yaaba marka xeeladoodii iyo waa caajistay xeeladii ay lahaayeen waa ku burburin waayeen kana waa saas in loogu magacaabo falaja-uu ila nabiy sal l sl markay nabiga la aadeen riwaayat ismaaciila waxay leedahay facaradat kudiyatun kudiyatun alqibcatu sulbatu samaa ayaa la dhagaxa sisibka ee adag wawaqaca fii riwaayati اlasiliyi can اljurjaaniyi kindatun binuunin wacinda bni sakan katidatun ayaa ku timid qaala ciyaad laa acrifu lahumaa macnan macno uma aqaano yidhi labadaas alkindatu laakiin qaamuuska wuxuu leeyahay alqibcatu min aljabal qayb oo buurta ka mida dabdiga marka kelmadan sidaas ayb markaa wuxuu leeyahay fajaءuu الnabiya salى اllahu عalayه ali wasalam nabigay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen haadihi tani kudiyatun dhagax waay caradat fi اlkhandaqi godkii aan qodaynay ka soo baxday faqaala waxau yihi nabiga ana naazilun anaa degaayo yihi godka gudaha u galaayo uma qaama waa istaageen wa baطnuhu iyadoo calooshiisu macsuubun mid la xiray ay tahay bixajarin dhagax lagu xiray markaa jaabir wuxuu leey nabiga godkiibuu galay iyadoo godkii wuxuu galay calooshiisiina ay ku xihan tahay iyadoo calooshiisii ay ku xihan tahay dhagax lagu xiray dhagax sababta ugu xiray waa baahi darteed haddii caloosha markaa ay baahan tahay gudahay aadaysaa dhabarkii marka ma taagnaan karo si saas marka aynan u dhicin dhabarka u taagnaado yaa meeshaan marka wax ku xiraya dhagax iyo waxbuu ku xirtay ibnu xibbaan isaga wuxuu leeyahay axaadiidtan dhagaxuu nebiga caloosha ku xirtay ah ma ma xoog badnuu leeyahay lianna xadiidkii aan soonka ku soo marnay abiitu rabbii abiitu yudcimunii rabbii wayasqiin waa baryaa habeenkii rabbigeyda i waraabinaayo waa wuu isiinayaa haddii cunto iyo la siinaayo caloosha dhagax muxuu ugu xiraa buu yidhi isku mid maaha marka yudcimunii rabbii wuxuu ka wadaa cuntaa lay siinaa maahane waxaa weeyaan cuntada waxaan uga mashquuloon uga maarmaa yaa jiraano markaan ilaahay la faqaayo oon qur-aanka akrinaayo iyo rabbi markaan la yacnii aan xusaayo oon dikrinaayo yaan waxaa yeelanaa quwo iyo awood ruuxi ah ee maaha wax oo caloosha lagu shubaayo in la siinaayo ma aha axaadiidtan dhagax inuu caloosha ku xirtayna waa jirtaa wa baطnuhu macsuubun bixajarin walabitnaa waxaan nagaanay alaaata ayaamin saddex maalmood laa naduuqu aanan dhedhaminaynin dawaaqan wax la dhedhamiyo faahada nabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu qaatay almicwala garweyntii buu qaatay fa daraba waa ku dhuftay dhagaxii facaada wuxuu noqday kaiiban bacaad ahyala shub maayo bacaad shub maayo noqday mucjiso waa midaana oo nbig ilaahay nebigiisa uu siiyey ow amase ahyama shub maayo isku macnaha faqultu waxaan idhi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow iidan lii ila lbeyt guriga inaan tago ii idin faqultu limra'atii xaaskayga waxaan ku idhi waa loo idna marka waa tegey faqultu limra'atii xaaskayga waxaan ku idhi ra'aytu binabiyi sal l slam nebiga waxaan ku arkay shay-an wax maa fii dalika sabrun aan loo sabri karin waxaan loo degsan karin oon loo adkaysan karin ayaa nebiga ilaahay ku arkay buu yimar fa cindaki shay-an wax ma haysaa qaalat waxay tihi cindii shaciirun shaciir yar masaga yaraan hayaa wa canaaqun iyo waxar yar fadabaxtu alcanaaqa waxartii baan ku booday waa gowracay wa daxanat ishaciira iyadana shaciirtii bay shiiday cajiin ka dhigtay xataa jacalna alaxma fi lburmati ilaa aan hilibkii ku ridnay dheriga uma ji'tu nabiya sal l slam nebigaan u imid waalcajiinu qad inkasar iyadoo cajiinkii uu dilaacay yani iyadoo cajiinku ou qamiirayo ka wadaa ogaan ayb waalburmatu dherigiina bayna alafaafiyi saddexda dhagax dhar ay u dhexayso dhardhaartaas iyadoo yacnii dherigiina uu saaran yahay alathaafi waxaa la yidhaahdaa saddexda dhagax ee hoosta dabka loogaga shida markaa si loo saaro maxaa la dhahda dhardhaarta sax meha kuwaas isagoo marka burmay dherigiina meeshaas uu saaran yahay yacnii digsigii qad kaadad ay ku dhowaatay tandaju inay bislaato fa qaala waxa uu yidhi markaa jaabir ducayimun lii cunto yar baa ii sugnaatay oo guriga ku haayaa faqum anta yaa rasuul allah rasuulka ilaahi adiga soo istaag iyo wa rajulun halkoon nin ow rajulaani ama laba nin ku soo baxa qaala waxa uu yidhi kam huwa meequu yahay isaga fadakartu lahu waa u sheegay waxar iyo intaas qaala waxa uu yidhi kaiirun dayibun wax badan waayo wanaagsanu intaas aad ii sheegtay kaiirun wax badan weeyaan dayibun oo wanaagsan qaala waxau yidhi qul lahaa waxaa ku tiraahdaa haweenta laa tanzici ilburmata digsiga dabka ha ka dejinin wala alkhubsa muufadana minatanuuli ha ka bixinin xataa aatiya intaan imaado qaala waxau yidhi qumuu kaca istaaga dadkii faqaama almuhaajiruuna walansaaru muhaajiriintii ansaartii baa kaceen falamaa dakhala calaa imra'atihi jaabir markuu naagtiisii u galay qaala waxau yidhi way xaki war hooggaaga ah jaءa النabiyu sal ا slam nebigii wuxuu la yimid biاlmuhaajiriina wاlansaar nebigii muhaajiriini ansaarow la yimid waman macahum oo dadkii la jiray qaalat hal sa'alaka maku weydiiyey bay tihi qultu nacam ha waa is-su'aale faqaala waxau yidhi markaa idkhuluu gala walaa tadaaqatuu ha isciriirinina fajacala yaksiru اlkhubza wuxuu gudagalay nebigu inuu muufada jebinaayo wayajcalu calayhi اlaxma hilib ou saaraayo wayukhamiru اlburmata dherigiina markaa yacnii uu ku jilcinayo markaa maraqii iyo waxaa ku jiray watanuura ayb wayukhamiru uu daboolayo alburmata dheriga watanuura iyo tinaarka idaa akhada minhu hadduu wax ka soo qaado tinaarkii markuu muufada ka bixiyo dheriga markuu hilibka ka bixiyo waa daboolaye qof buu siinaa marka wayuqaribu ilaa asxaabihi buu u dhoweynayo uma yanzicu haddana waa siibaye falam yazal yaksiru اlkhubza kama uunan zuulin muufadii inuu jebinaayo gooynaayo wayaqrifu ou markaa yacni soo daraayo soo dhuraayo dherigiina uu wax ka dhuraayo xataa shabicuu ilaa ay dhergeen wa baqiya baqiyatun waxna ay hartay hambana ay soo hartay qaala waxa uu yidhi kulii cum haadaa kan waahdii hadiyey dariskiiyo dariskaaga sii hadiyey faina annaasa dadka asaabathum majaacatun gaaja asiibtay meeshaa marka mucjiza nebiga uu leeyaha ka dhacday marka oo ah yacni in cuntadii ilaahay u badiyey nebiga barakadiisa iyo ducadiisa ayb xadiidku marka maxalushaahidkiisa dee qaswat اlkhandaq nebigu inuu ka qayb galay xaalkeeduna sidaas la sheegay inuu ahaa waxaa kaloo xadiidka tusaa saxaabada cule dhibka iyo ciriiriga xagga adduunyada iyo maadada ay kaga yacni maadada yacni xoola yaraantooda iyo gacantooda say u yar tahayna xadiidka uu ku tusaa waxaa kaloo ku tusaa sabarkooda iyagoo dhibaatadaay waxaa ku jiro ilaahay unbay u sabraayeen xaggiisa ayb qaala xadaanii cumru bnu caliyin huwa alfallaas abuu xafs qaala xadaanaa abuu caasim qaala ahbaranaa xandalatu bnu abi sufyaan qال أخبرنا سعيد بن ميناء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما xفر الخندق markii la qoday رأyت بالنبي صلى اه علي سلم نبgaan arkay خمصا isagoo bog laalan isagoo bog duuban baahi darteed شhديiدا aad u bog laalan فأkرaجت إلya waxay ii soo bixisay fankafaytu ilaa mrأتي naagteedaan u gadoomay aan aaday faqultu hal cindaki shayun fainii ra'aytu rasuula اllahi sal l slama khamasan shadiidan faahrajat ilaya waxay ii soo bixisay jiraaban calaal fiihi saacun min shaciirin hal suus oo shaciira ay ku jirta heed ama masago walanaa waxaan lahayn buhaymatun xar yar daajinin oo guri joogto ah fadabaxtuhaa waan gowracay wadaxanad iyadana waa shiiday badarkii fafaragat ilaa faraaqii way dhammaysay shiid shiidkii bay dhammaysay cinda faraaqii markaan aniga neefkii ana aan qalidiisa ka baxay wa qaactuhaa waan googooyey fii burmatihaa dherigeedan ku googooyey uma wallaytu ilaa rasuulilahi nabigaan aaday sal l slam faqaalat waxay tihi laa tafdaxnii birasuulilahi sal l slam war nebiga haygu caadaynin oo biman macahu iyo dadka la jiro maanta fa ji'tuhu waan u imid fasaarartuhu waa u sinaystay faqultu yaa rasuula allah waxaan ku ihi rasuul allow dabaxnaa buhaymatan lanaa wadaxanat saacan min shaciirin kaana cindana fatacaala anta adiga imaw wanafarun iyo dad yaroo macaka adi macaaga fasaaxa anabiyu sal l slam nebigii waa qayliyey faqaala waxau yidhi yaa ahla alkhandaq war dadka dhufayska ku jirow ina jaabiran jaabir qad sanaca suuran martisoor uu sameeyey jaabir jaabir martiqaad ayuu qabaa faxaya halan bikum kaalay faxaya halan bikum war kaalay ka soo qaybgala faqaala rasuulu lahi sal slam nebigu wuxuu yidhi laa tunzalana yaan la dejinin burmatukum dherigiinna walaa yuqbazana yaan la muufaynin cajiinukum cajiinkiinna xataa ajiya ilaan ka imaado faji'tu waan imid wajaءa rasuulu اlahi sal ا slmna waa yimid yaqdumu الnaasa isagoo dadka markaa soo wado oo ka soo horeeyo oo soo horkacayo xataa ji'tu imra'atii ilaa naagteyda u imid faqaalat waxay tihi bika wa bika yani facala allahu bika kada wa bika kada ilaahay waxaasa kugu sameeye waxaasa kugu sameeye yani waa naceedaysay ka wadaa faqultu waxaan idhi yani jumladii ducada maxduufa faqultu waxaan idhi qad facaltu waan sameeyey alladii qulti waxay aad i tiri anigu waa yeelay nebiga hoose wuxuu u sheegay ee isagaa dadka soo kiciyey marka faakhrajat lahu cajiinan bay u soo bixisay fabasaqa fiihi nebiga waa ku candhuuf tufay wa baaraka waa barakeeyey waa duceeyey uma camada ilaa burmatina dherigeenna usoo qasday fabasaqa fiiha waa ku candhuuf tufay wa baaraka waa duceeyey waa barakeeyey uma qaala waxau yihi udcu iigu yeer khaabizatan mid muufayso faltakbis macay hayla muufayso waqdaxi dhur adigana min burmatikum dhurmadan dhurmadan dheriga adigana yani ka ka ka yani ka dhur qaado intaad qaadato yani dheriga maraqa iyo hilibka ku jira ka dhur adigana walaa tunsiluuhaa ha ka dejinina meeshay saaran tahayna wahum alfun kunninay ahaayeen markaa fa uqsimu billaahi ilaahan ku dhaaranaya laqad akaluu way cuneen xataa tarakuuhu ilaa ay ka tageen wanxarafuu ay dhinac uga leexdeen waina burmatanaa walxaal ina burmatanaa dherigeennana lataqitu kamaa hiya ay karkarayso siday awal ahayd isagoo dherigeena markaa uu karkaraayo badbadaayo waina cajiinanaa cajiinkeennana la yuqbazu kamaa huwa cajiinkiina sidiisii iyagoo loosii muufaynayo weli wax laga dubayo ayb maxalushaahidka marka dakhandaq qisadaas dhacday uu xadiidka tusaya ama u daliil u yahay ayb yb qaala اlimaamu الbukhaariyu raximah اllah xadaanaa muslim bnu ibrahim wahuwa alfaraahidiyu qaala xadaanaa shucbaة can abi isxaaqa can اlbaraaءi radia allahu canhu qaal kana الnabiyu salى اllahu عalayhi waalihi waslama yanqulu الturaaba ywma اlkhandaq ciidda ayuu raraayay nebiga maalintii khandaq xataa amara baطnahu xata bara aw iqbara yani intuu ka booraysto baطnuhu calooshiisa yani ay booraysato gudihii buu ku jiraa caradiibuu ayuu guraa ilaa calooshiisa iyo xabadkiisu boor fara badan uu koro xataa akmara badnahu marka layidhaahna ilaa uu caradii iyo boorkii calooshiisu ay ku bataan caloosha korkeeda yaquulu wuxuu dhahayay wallaahi lowla allahu ma htadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa wallahi baan ku dhaartay lowla allahu ilaahay hadduusan jireen ma htadaynaa ma hanuunneen walaa tasadaqnaa ma sadaqaysaneen walaa sallaynaa ma tukanneen faanzilan sakiinatan calaynaa ilaahu sakiinaya xasillooni nagu korkeenna ku deji wahabbit alaqdaama gomadaheennana ilaahu sug in laaqiinaa haddaan cadowga la kulanno ina alulaa qoomku qad baqow calaynaa waa nagu gardaroodeen qad baqow waa nagu xadgudbeen calaynaa korkeenna idaa araaduu hadday doonaan fitnatan inay diin naga fidneeyaanna abaynaa waa diidne hadday diinta naga bixiyaano inay naga bixiyaan ay rabaan ma ogolina waa diidne ayb ina alulaa bimacnaa ina aladiina alulaa bimacna alqowm weyaan warafaca bihaa sawtahu codkiisau kor ugu qaaday nebiga abaynaa abaynaa waa diidne waa diidne shaahidka markaa wuxuu ka sheekaynaa xadiidka khandaqa ayb ayb marka warafaca biha sawtahu abayna abayna kada lilakhari bimuxadatin wa fii aakhiri riwaayati اlaatiyati qaala ثuma yamuddu sawtahu biaakhiriha wahuwa yubayinu ana almuraada biqowlihi abayna maa waqaca fi aakhiri qsm اlأkhiir wahuwa qowluhu idaa araaduu fitnata abaynaadaas dambuu u jeedaa ayb qaala xadaanaa musadadun qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can shucbata qaala xadaanii اlxakm wahuwa bnu cutayba ya maxaa la soo dhaafay kan aayadda قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة هو بن سليمان عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم markay kor idinkaga yimaadeen xagga hoose idinkaga yimaadeen waid zaaqat alabsaaru qaalat waxay tihi kaana dalika yowma alkhandaq waxaa ilaahay ka sheekeynayo waxay ahayd maalintii khandaq قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال حدثني الحكم عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا حال إيجو قرقاري بغيش الصبا ليلة وهلكت عاد عادنا وحال لقوها لاقي بالدبور بغيش الدبور ليلة الصبا مركوا الضبيل يعني سوء ضبطه ودلع من جهة كتماضه dabayshaas marka nebigu wuxuu leeyahay laygu gargaaray waa dabayshii khandaq gaalada kala erisay waatii yani xudayfatu bnulyamaan nebigu uu yidhi yaa baxaayo oon diraa oo qoomka inta dhex galo gaalada akhbaar nooga keeno nin walbaa marka waa isdhejiyey leanna mugdi iyo yani cabsi yani waxaa isu raacay cabsi iyo mugdi iyo qabow markaasuu intuu soo kor istaagay xudayfa marka uu soo dul istaagay yaa waayo qofkan xudayfa waa xudayfatu bnulyamaan kac istaag buu yidhi marka akhbaar noo keen markaasuu yidhaa markii rasuulka lama diidi karo waa istaagay waa baxay wixii ihaayey oo dhan markaan saas u dhaqaaqay iga tageen sidaan u socday baa waxaan dhex galay yii marka dhexda u galay qoomkii markaasuu weliba nebigeeda waxba ha samaynin markaad dhex gashana waxba ha samaynin adig meeshii markaan dhex galay wuxuu yidhi abu sufyaanaan arkaayey haddaan leeb qaato waa ku dhufo karay yidhi markaas waa dili karay abu sufyaan ibnu xarb markaasu wuxuu yidhi isagoo waxaan arkay qabow dartiis dabka kulaalayo markaasu wuxuu yidhi iyadoo sidii loo joogo mugdigaas oo dadku ayna waxba arkaynin ayaa marka qaarkood baa waxay yidhaahdeen war dad kale inay nagu dhex jiraana laga yaabaayo abu sufyaan wuxuu yidhi qof walbow qofka u dhow cidda uu yahay su-aalo dadaa lagu dhex jiree markaasaa xudayfa wuxuu yidhi kii agtayda jooga intounan is-su'aalin anaa su-aalayuu yidhi marka intuu qabtay gacanta ka qabtay man anta abu sufyaanaan maqlayuu dhaha isagoo dhahaya araxiil araxiil dabayshaan arkayuu yidhi marka dabayshaasoo dheryahooda hal dheri inuu u sugnaado waa diidda dabaysha dherihii dhamma ay ka daadisaa ka dumisaa waxba u hagaagi waay muddana meesha waa joogeen markaasay yidhahdeen warna keena aan iska tagna alraxiil alraxiil isagoo dhahayaan maqlay tartiibaan usoo baxay nebiga ayaan oomada tukanaayo markaasu u sheegay dabaysha marka saas waa qur-aankunad waa sheegay ya ayuha aladiina aamanuu idkuruu nicmat allahi calaykum id jaa-atkum junuudun faarsalnaa calayhim riixan wa junuudan lam tarowha dabayl iyo ciidan aadnaan ar idnaan arkaynin yaan ku bixinaan ku dirnay buu leeyahay ilaahay qaala xad markaa dabayshaas ilaahay awooddiisay ku tuseen hal dabayl baan qolana cadaab looga dhigaa qolana waxaa hal shay hal makhluuq yaa ilaahay hadduu doono cadaabna uu ka dhigi karaa naxariisna uu ka dhigi karaa qaala xadaanii axmed bnu cuhmaan taasoo kuma xigtana أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثني إبراهيم بن يوسف قال حدثني أبي عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب يحدث براء بن عازب شيئا المقلب قال لما كان يوم الأحزاب مركي مالنت أحزاب أهيب وخندق رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أنا أودفيس سمايستي رأيته وحان أركاي ينقل من تراب الخندق سوى الرراي عيد قراي xataa waaraa cani lqubaaru ilaa boorku uu iga qariyey jildata banihi calooshiisa maqaarkiisa maqaarkeeda calooshiisii maqaarkeedii waa iga qarsooday boor baa qariyey wa kaana kaiira shacari nebigu wuxuu ahaa mid tin badanuu ahaa xabadka fasamictuhu waxaan maqlay yartajizu isagoo rajas samaynayo hees howleed rajasku waa gabayada buxuurtoodu gaagaaban tahay oo yani lagu dhaafo shaqada iyo waxaa laysku ilowsiiye dhibkeeda ayb wahuwa yartajizu bikalimaati bni rawaaxa cabdullahi bni rawaaxa kalimaadkiisii wahuwa yanqulu min aturaabi ciidda isagoo raraya yaquulu wuxuu dhahayay allahuma lowlaa anta ma htadaynaa walaa tasadaqnaa walaa sallaynaa faanzilan sakiinata calayna wahabbit alaqdaama in laaqaynaa ina alulaa qad ragabuu calayna qad ragabuu wax kale maa kuu taala qad ragabuu calayna idaa araaduu fitnatan abayna idaa araaduu fitnatan hadday doonaan adayna waa diiday wax kalamaa ku yaal adeyga ya qad ragabuu ya tan dhaqowna waa soo marnay ayb ayb waa ku taaladay shaamed hay dhaqowna waa soo marnay talna waa riwaayada marka saa waa ayb ayb qaala uma yamuddu sawtahu biaakhirihaa uma yamuddu waa taagaya nebiga sawtahu codkiisa biaakhirihaa yani meesha dambe abeynaada dambe kor buu codkiisa ugu qaadaya waa taagaya ayb abu sufyaan marka sidaasuu ku tegey oo marka yani dabayshaas iyo waxaas markay ku kaceen wuu tegey marka ayb oo rasuulka sala allahu calayh ali wasalam loogu gargaaray bilah towfiiq sal allah w salam ala nabina mxamed